bsmi illaahi اraxman اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu man labisa jubbat dayiqat alkummayni fi safar man labisa qofkii labisto labistay xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay jubbatan jubbad jubbadda oo dayiqata alkummayni yacni kumkeedu uu ciriiri yahay fi safari safarka dhexdiisa ku labistay oo ku gashtay qaala xadahanaa qaysu bnu xafsin qaala xadahanaa cabdulwaaxid wa huwa bnu ziyaad qaala xadahanaa alacmash wa huwa sulaymaan bnu mihraan abu muxamed alkaahiliyu alkuufiyu qala xadaanii abuduxaa qaala xadaanii masruuqu qaala xadaanii almugiiratu bnu shucba qaala inطalaqa anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa tegay lixaajatihi lixaajatihi xaajadiisa ayuu u tegay u baxay inuu xaajo guta yani suma aqbala waa soo jeestay dabadeed fatalaqaytuhu bimaa'in biyo ayaan kala hortegay fatawada'a waa weyse qaatay wa calayhi jubbatun isagoo jubbad oo wato shaamiyatun shaam loo nisbeeyey berigaasna shaam waxay ahayd dhul ay nasaara degan tahay oo dhul markaa islaamku furtay oo muslimiin ay degan yihiin ma aynan ahayn meeshaa marka waxaa laga qaadan karaa dhar ay toleen ummado gaala ah dhar ay toleen ama meel dad gaalaa dhar ay yacni farsamadooda leeyihiin in la tolan karo la gadan karo la qaado karo haddii ayaga keligood shicaar uusan u ahayn markaa nebiga jubbadan waa labistay iyadoo laga keenay meel gaalo ama dhul gaalo dayib oo ilaa shaam markaasi dhul gaalay ahayd dayib oo islaamkii ma gaarin ruom ayaa markaas ka maamulaysay wa calayhi jubbatun iyo in jubbad la qaado kara jubbaddu waa jaakadda wa calayhi jubbatun shaamiyatun famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waqasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay fadahaba wuxuu doonay yukhriju inuu bixiyo yadayhi labadiisa gacmood min kummayhi inuu ka bixiyo kumka dayib ayuu doonay oo gacmihii inuu soo bixiyo si uu gacmaha u dhaqday kumkii waa kana sidaanoo kale inuu yidhaahduu doonay macnaa oo gacanta uu soo bixiyo ayb min kummayhi inuu kasoo bixiyu ka soo bixiyo kumkiisa xaggiisa fa kaana waxay ahaayeen kummaynku dayiqayni kuwa ciriiri ah kumkii baa marka ciriiri noqday oo meeshaas hadday ciriiri tahay gacantii ma kasoo bixi karto ayb fa akhraja yadayhi labadiisii gacmood buu bixiyey min taxti badanihi jirkiisa hoostiisa ayuu ka soo bixiyey fakasalahumaa waa dhaqay yacni gacantiibuu korkor ula baxay markaasuu soo bixiyey bannaanka usoo bixiyey fakasalahumaa waa dhaqay markaa dayib wa masaxa bira'sihi madaxiisiiba u masaxay iyo wa calaa khufayhi iyo labadiisa qof dayib marka waxaa laga qaadanayaa marka tarjamada iyo xadiidku way ismudaabaqaynayaanoo qisadan waxay dhacday nebigu isagoo safarku jiro sidaa markay tahayna marka waxaa laga qaadanayaa jubbadda ciriiriga ah in la qaadan karo weliba khaasatan fii xaali safar lianna musaafirku iyadoo u baahan yahay xoogaa shaygu marka uu ciriiri yahay dhaqdhaqaaqa iyo yacnii socodka iyo orodka iyo waa u fiican yahay ayb wa kaannahu yushiiru ilaa ana lubsa annabiyi sal ll ly salam aljubbata adayiqata inamaa kaana lixaali safar ayay ahayd lixtiyaaji almusaafiri ilaa dalika musaafirka waa u baahan yahay jubbad iyo waxyaabahaas oo kale wa ana safara yuqtafaru fiihi lubsu gayri almuctaadi fi lxadar waxaa kaloo laga qaadanaya qofku markuu safar ku jiro waxaa laga dhaafaa waxyaabo badan oo qofku uu labisan jiray markuu gurigiisa joogo oo uu iska xaragoon jiray ayaa safarku uunan ku qaado karin oo markuu nebiga madiine iska joogo jubbad iyo badanaa ma qaado jirin laakiin safarka ayaa waxaaba lagu dhaafaa waxyaabo aan lagu dhaafin qofku markuu gurigiisa iska joogo uunan badanaa qaadanin ayb qofku markuu gurigiisa joogo ama shaqo adag ama dhib badan uunan haynin macaws iyo qamiis iyo inuu iska gashto waa iska fududdahay laakiin markuu shaqo haayo xarako iyo dhaqdhaqaaq iyo wax u baahan ma inaynan u suuroobaynin baa laga yaabaa dharkaas ayb uuna keeni doonaa macnahaas oo kale ayb xadiidkana waa soo marnay oo kitaabu lwuduu aan ku soo marnay baabu lubsi jubbati suufi suufka jubbadiisa labisashadeeda xugunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala marka tarjamadan jubbati suuf uu yidhi suuf ayuu ku daray wuxuu ishaarayaa marka bacdi alculamaa ayaa iyagu waxay qabeen imaam maalik oo kale ayaa wuxuu kahday suufka in la labisto leanna wuxuu leeyahay waxaa ku caanbaxay oo ku shuhroobay dadka zuhaadda ah oo zuhdiga iyo waxyaabaha lagu yaqaano marka qofkuna de inuu iska dhigo dadka zuhaadda waxay keenaysaa inuu is-ammaanayo oo isfaaninayo marka in laga dheeraado dadku ay sidaas qaala bnu bataal kariha maalikun lubsa suufi liman yajidu gayrahu lima fiihi min ashuhrati bizuhdi lianna ikhfaaa alcamali owlaa xataa haddaad zaahid tahay inaad isqarisaa fiican laakiin inaad dharkaas qaadato oo lagu maleeyo nin zaahida xataa haddaad tahay waa laga roya meeshay kugu taallayb qaala walam yanxasir itawaaducu fii lubsihi bal fi lqudni wagayrihi ma huwa biduuni hamanihi ayb qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa zakariyau wahuwa zakariyaau bnu abi zaa'ida can caamirin wahuwa caamir bnu sharaaxiil alshacbiy can curwata bni lmugiira can abihi radia allahu canhu qaal kuntu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigaan la jiray daata leylatin habeen fii safarin safar dhexdii ayaan kula jiray fa qaala waxa uu yidhi amacaka maa-un biyo ma haysataa qultu nacam ayaan idhi haa fa nasala waa degay can raaxilatihi buu ka degay hashiisii gaadiidkiisii famashaa waa socday xataa tawaaraa cannii ilaa uu iga qarsoonaaday fii sawaadi leyli habeenka mugdigiisa dhexdiisa uma jaaa waa yimid fa afraqtu calayhi alidaawata buraashadii ayaan biyo uga shubay korkiisa biyaan ugu shushubay faqasala wajhahu wayadayhi labadiisa gacmood wejigiisii labadii gacmood buu dhaqay wa calayhi jubbatun min suufin iyadoo markaa uu wato jubbad suuf ka samaysan xalushaahidka marka waa meeshaas falam yastatic ma uunan awoodin an yukhrija diraacayhi labadiisa dhudhun inuu soo bixiyo minhaa kumka uu ka soo bixiyo xaggiisa xataa akhrajahumaa min asfali aljubbati ilaa jubbadda hoosteeda uu ka bixiyey yacnii gacmihii gudahow ula baxayo faghasala diraacayhi labadiisii dhudhun buu dhaqay uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay uma ahweytu waan foorarsaday lianzica khufayhi si aan labadiisa khuf uga siibo faqaala dachumaa waxa uu yidhi ka tag fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni waan geliyey iyagoo daahir ah lugahayga famasaxa calayhimaa wou masaxay marka nebiga sal l slam maxalushaahidka hadda laga rabaa waxay tahay nebigu inuu labistay jubbad suuf ka samaysan marka waxba karaaha ma aha baabu lqabaa'i wafaruuji xariirin wa huwa alqabaa'u weeyaane baabu bayaani xukmi lubsi alqabaa alqabaa waxaa la yidhaha dhar u soo eg dharkan dadka caafimaadka ka shaqeeya ay ku shaqeeyaan ama yacni soomaalidu karambiyoolka ay u yaqaanaan luqata aftalyaani yacni shaatiga dheer ilaa jilbaha ka hooseeyo gadaalna ka jeexan waay waa la fahamsan yahay ila tahay waa shay kor laga soo xiranayo korka dhan asturaayo ilaa jilbaha kusoo degayo ilaa jilbaha hoosteeduu tegayaa gadaalna wuu ka jeexan yahay meelahanna cariiriyuu ka noqonaa marka sibraarka yacni sibraha iyo ama meelaha sinta iyo ayuu xoogaa yar cariiri kasoo yahay si xarakaadka ugu fududaadaan dhar lagu shaqaysto weeyaan alqabaa dharkaas kaasaa la yidhaahdaa marka wa faruuji xariirin iyo xariir yacnii maradeed la jeexay faruujkuna waa meeshaas gadaale ay hadda u ka jeexan yahay wa huwa alqabaa'u faruuju xariir waa qabaa' laftirkiisa saa ku macnay wa yuqaalu waxaa la leeyahay huwa aladii lahu shaqun waa midka jeexa leh jeexan min khalfihi dhabarka dambe ka jeexa waa shaatiga gadaal ka jeexan dhexda gadaale meesha dambe dhexda ka jeexan ayb farruuju xariirin marka de mararka qaar xariiraa laga samayna qaybahaas meeshaas jeexan xariir iyo waxbay dhex gelinayaan qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qurطubi marka wuxuu leeyahy alqabaa'u walfarruuju kilaahumaa thawbun dayiqu lkummayni walwasat mashquuqun min khalf isagaa si fiican u sharxay farruuj iyo qabaa waa maro kum meeshaas gacantaana u yaryar ciriiri ka ah dhexdana ciriiri ka ah gadaalna ka jeexan ayb yulbasu fi safari waalxarbi waa la labistaa waxaa loo labistaa marka la safraayo iyo qofka markuu xarbi ku jiro liannahu acwanu cala alxarakati dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabahaas u fududayna qofka ku kaalmayna qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaana alleytu can ibni abi mulaykata can ilmiswar bni makhrama ayb qaala qasama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu qeybiyey aqbiyatan maryahaas gadaal ka jeexan walam yucdi makhramata shay-an makhrama waxba ma uunan siinin markii la qeybinayo faqaala makhramatu makhrama wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiioo miswarow la hadlayaa wiilkiisa ah indaliq binaa ilaa rasuuli illaahi sal ll ly salam nebiga noo gee nakeen buu yidhi nebiga aan aadne faindalaqtu macahu waan la tegey faqaala waxa uu yidhi udkhul gal fadcuhu lii iigu yaar uu yidhi nebiga sal ll ly salam ayb dadkii marka fatxu maka waqtigeedii islaamayo ahaa dadkan odayaalkoo la darajeeyena waa iska ahay nin aad u war badanna waa ahaa ayb qaala waxa uu yidhi fadacawtuhu lahu waan u yeeray waa ugu yeeray fakharaja ilayhi waa u soo baxay bacdi riwaayaat waxay tilmaamayaan waaba iska hor yimaadeen nebiga iyo isaga leanna nebigu wuxuu maqlay makhrama codkiisau maqlay markuu gartay inuu taagan yahay bannaanka ayuu usoo baxay nebiga sal l slam fakharaja ilayhi waa u soo baxay wa calayhi qabaaun minhaa wa calayhi ay wa calaa yadayhi labadiisa gacmood iyagoo ay ku jiraan waxaa waaya min itlaaqi alkulli wa iraadat lbacdi meeshaas wa calayhi marka waxaad moodeysaa isaga dhan isaga inuu yacni qabaaga marada inuu nebiga wataad moodeysaan laakiin marada gacantuu ku wadaa nebiga ee isaga ma huwana mana wata markaas ayb waa min ilaaqi alkulli wa iraadati lbacdi marka isaga dhanaa la ilaaqay laakin waxaa loo jeedaa labadiisa gacmoodoo marada ku wada wa calayhi qabaaun minha faqaala waxa uu yidhi khaba'tu haada laka waa kuu qariyey uu yidhi maradan yani waxay ka dhigan tahay maradan meelan kuu dhigay yani markaan dharka iyo marada maryaha qaybinayo kuma ilowsanayne adiga taada meelanba kuu dhigay qaala waxa uu yidhi fanadara ilayhi waa fiiriyey faqaala waxa uu yidhi radiya makhramatu makhrama waa raalli noqday marka radiya makhramatudan baa marka culimmada waxay leeyiin yaa hadalkan iska leh daawuudi oo shuraaxda bukhaari ka mida wuxuu leeyahay hadalkan nebigaa iska leh salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo nebigaa wuxuu leeyahy radiya makhramatu makhrama waa raalli noqday miyaa su-aal camalay ka dhigantay ama ibnu xajar isagu laakiin kitaabulhiba wuxuu soo yidhi waxa dhahaya hadalkan waa makhrama laftirkiisa oo markii marada la siiyo saa u gedgediyey waa la fiicnaatay markaasuu yidhi radiya makhramatu makhrama raalli waaye hadda saasay macnuhu uu yahay ayb waxaa laga qaadanaa bu yiri ninkan marka makhrama ayb wa huwa waalidu lmiswar waxaa la yidhaha marka makhramatu bnu nawfal azuhriy kaana min ru'asaa'i quraysh quraysh madaxdeedu ka mid ahaa wa min alcaarifiina binnasab dadka nasabka aada u yaqaana abtirsigana wou ahaa ayb wa ansaabi alxaram wa ta'ahara islaamuhu ila alfatxi wa shahida xunaynan xunayn buu xaadiray wa ucdiya min tilka alghaniimati maca almu'allafati dadkii lasoo dumaayey ayaa lala siiyey wax wamaata sanata arbacin wa khamsiina buu dhintay wahuwa bnu miatin wa khamsa casharata sana boqol iyo shan iyo toban sana u gaaray dakarahu ibnu sacdin xadiidka waxaa laga qaadanaa buu yidhi ibnu baaal qaala ibnu baaal yustafaadu minhu waxaa laga faa'iideysanaa isti'laafu ahli lasani dadka aftahanada ah oo hadalka badan oo hadday hadlaan yacni la yaabaayo dadka noocaasoo kale afka yani afka afkoodu meel dheer gaarayo dadkaa in lasoo dumo waman fii macnaahum iyo dadka lamidka ah la macnaha ah bilcadiyati wax siisma in lagu soo dumo waalkalaami ayib iyo hadal wanaagsan ninda oday ahaa jiray oo meelaha ka garamo oo warka isku toosin yaqaan oo dadkiisu ka dambeeyeen in xooga la qiimeeyo oo wax siismada iyo lagula dadaalo arrinkan mar waa arrin badanaa dadka cuqalada dhan ay dareemi karaan xataa hadday gaala meel timaado dadkaas waa waa waa isticmaalaysa waxbay u qoraayaan mushaaric u qoraayaan dowladuhu mushaaric u qoraan dadkaas waa la isticmaalaa sababto waxay tahay waxna waa kugu abaabuli karaan dhibkooduna waa badan yahay waxna ma maamuli kara haddaa aragta nin dhahaayo anig wax iga galay male oo ku xisaabtamaayo un xoogga ou daqiiqadaas haysto ninka ku xisaabtamaayo waxba kama yaqaano maamul iyo siyaasad duwalku kelmadaa ridi karta taariikhda haddaad akhrisaan dowlado waaweyn ayaa kelmad riday kelima bis ayaa riday ogowna marka qofka dadka aada u yaqaano xirfaddan aada u yaqaano waxaa weeyaan dowladba dowladda ay ka waqti dheer tahay waa ka siyaaso badan tahay la shaka ayb qolaba qolada ay waqtigooda ay zuulaan ay ka dhowdahayna waa ka ahbalsan yihiin si loo fiirsha ayb oo dadkaa marka wuxuu leeya waa qaala bnu baaal yustafaadu minhu isti'laafu ahli lasani waman fii macnaahum bilcatiyati waalkalaami aطayib xataa haddaan wax la siinaynin hadal fiican wa fiihi اliktifaau fi lhibati bilqabdi hibada inay ku filan tahay in laga qaato haddaad qof wax u hibayso oo uu kaa guddoomo bis waayo hibadaas waa kaa wareegtay adiga ee inuu yidhaahdo qasab maa waa kaa qibdooday waa aqbalay qasab maa waxaa kaloo loo daliishadaa buu leey wataqadama fi kitaabi shahaadaati alistidlaalu bihi calaa jawaazi shahaadati alacmaa ninka indhoolaha markhaatidiisu inay bannaan tahay lianna anabiya sal ll ly salam carafa sawta makhrama faactamada calaa macrifatihi bihi nebiga isagoon arkin makhrama ayuu gartay codkiisa waxbuuna ku dhisay soo ma garanin marka ninkan indhoolaha hadduu yaqaano qofkan codkiisa markhaati waa hor noqon karaa waana la aqbalaa markhaatidiisa wa kharaja ilayhi wamacahu alqabaa'u aladii qaba'ahu lahu wastanbata bacdu almaalikiyati minhu qaarkood waxay ka istinbaadeen maalikiyada jawaaza ashahaadati cala alkhati far in qofka loogu markhaati furi kara watucuqiba biana alkhuduuda tashtabihu akhara mima tashtabihu alaswaat laakiin farta iyo codku isku mid maaha fartu waa isku ekaan karaan dadka qoraalkoodu waa isshabihi karaa laakiin codku badanaa isma shabaho ayb masaladan marka uu ka hadlay qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana alleytu can yaziid bni abi xabiibin can abi lkhayr wa huwa abulkhayr alyazani ismuhu marthad ayaa leedahay can cuqbata bni caamirin anahu qaal can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu anahu qaal uhdiya lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey farruuju xariirin mara yacni gadaal ka jeexan oo xariir ah ayb falabisahu waa labistay uma sallaa fiihi waa ku tukaday dabadeed uma insarafa nebigu waa gadoomay fanasacahu waa siibay nascan shadiidan siibid daran kalkaarihi lahu sidii yacnii mid kahanayoo kale uma qaala waxa uu yidhi laa yenbagii hada lilmuttaqiin dadka alla ka cabsada uma habboona dharkan marka laa yenbagii hada lilmuttaqiin maxay tahay ma waxaa laga wadaa lilmuttaqiin bimacnaa lilmuslimiin oo nin kastoo muslimaad alla ka cabsi un waa haystaa mase waxaa laga wadaa lilmuttaqiin dadka derajada fiican joogo rasuulkuse xariirtu muxuu u labistayna ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdeen qabla taxriimay ahayd inta aan la xariminay ahayd markii uu labistayna wuxuu dhibsaday isaga oo kaleo derajadaas taagan waxaan inuu gashto ayuu kahday marka iska karaaha saas camal ayb qaala bnu bataal yumkinu an yakuuna nasacahu likownihi kaana xariiran sirfan xariir barax tiran inay ahayd wa yumkinu an yakuuna nasacahu liannahu min jinsi libaasi alacaajim waxaa laga yaabaa nebigu xariir sirfi ah inaynan ahayne laakiin dharka ay acaajimtu xirtaan inay tahay darteed inuu uga tegey waqad warada xadiisu bni cumar rafacahu man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qultu akhrajahu abuu daawuud bisanadin xasan wahada taradudu taradudkanna mabniyun wuxuu ku dhisan yahay calaa tafsiiri almuraadi bilmuttaqiin maxaa laga wadaa fain kaana almuraadu bihi mutlaqa almu'mini xumila cala alawal waxaa lagu xambaaraa inay ahayd xariir sirfi ah wain kaana almuraadu bihi qadran zaa'idan calaa dalika wax ka badan islaamnimada oo qofkii yacni waa muslim waana taqi hadday tahayna xumila cala athaanii wuxuu uga tegay baa laleeyahay marka dad libaasul acaajim inay tahay xadiidkan waxaa laga qaatay xariirtu in ragga xaaraan ay ka tahay lianna lafdigu naagaha ma soo gelayo maxaa yeele wuxuu leeyahay laa yanbagii hada lilmuttaqiin lilmuttaqiin marka waa jamcu mudakar saalim naaguhu marka ma soo gelayo ayb lianna allafda laa yatanaawaluhunna cala araajixi waa masala usuuliya oo khilaaf ku jira laakin sida raajixoo ma soo gelaya wa dukhuuluhunna biariiqi takhliib haddii la yidhaha waa soo gelayaan calaa ariiqi takhliibay usoo gelayaanna majaazun waa majaaz yamnacu minhu wuruudu aladillati asariixati calaa ibaaxatihi lahunna majaaskaasna waxaa mancinaayo oo diidaayo adilada sariixa ah ee ku soo aroortay naaguhu inay labiso karaan xariirta khalaas ayb macnahaasaa marka ku jira ayb ilmaha yaryarka marka ma loo labisi karaa lianna laa yanbagii hada lilmuttaqiin marka la yidhaaha ilmaha yaryarka iyaku yani waa inuunan xaaraan ka noqonaynin calaa ana sibyaana laa yaxrumu calayhim lubsuhu liannahum laa yuusafuuna bitaqwa iyaga laguma sifeeyo waqad qaala aljumhuuru bijawaazi ilbaasihim dalika fii naxwi alciid ciidaha iyo kale wa ama fii gayrihi fakadalika fi lasaxi cinda ashaaficiyati wa caksuhu cinda alxanaabilati wa fii wajhin haalitin yumnacu bacda tamyiiz mar hadday wax kala sooci karaanoo toddoba ay gaaraan waa loo diiday xariirta waxaama loo labisa masaladan halkaasu ka baxday laa yanbagii ereygan marka ma keeni karaa taxriim haa shaaricu waxaa la arkay laa yanbagii soo u isticmaalaayo arrin arrimo xaaraan oo qur-aankii iyo waa lagu arkay iyo sunnada wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada allah raxmaanka uma habboona inuu walad yeesho uma habboonada ma waxaa laga fahmaa dhib inaysan lahayn maya waxaa weeyaan waa xaaraanba in laga ictiqaadiyey sideeda marka ereygan oo laa yanbagii lagama fahmi karo taxriim la-aan karaaha iyo wax iska fudud ma laga fahmi karo maxaa yeele waxyaabo adag ayaa loo isticmaalay wafi lxadiidi anlaa karaahata fii lubsi thiyaabi adayiqati xadiidka waxaa laga qaadanaya buu yiri dharka ciriiriga in la labistaa inaynan dhib lahayn karaaha aanaysa lahayn waalmufarajati iyo dharka gadaal ka jeexan ama meel ka jeexan liman ictaadahaa qofkii ka caado dhigtay aw ixtaaja ilayha ama u baahanba dharkii waa u baahan yahay waqad ashartu ilaa dalika qariiban fii baabi lubsi ljubbati dayiqa baahida maxaa keenaya safar iyo wax lamida dagaal iyo wax lamida shaqo iyo kalaa keeni karto marka dharkaas inuu labiso kara mararkaas ayb ayb taabacahu cabdullaahi bnu yuusuf can illeyth qutaybuu mutaabiciyey wa qaala gayruhu can illeyth farruujun xariirun sidaasuu yiri baabu lbaraanisi baraanistiibu u baabaya baraanis waa jamcu burnus burnuskana waa qamiiska iyo koofida isku tolan qaala alimaamu lbukhaariyu waqaala lii musadadun marka waqaala liidan waxay kutusay xadiidku inuu yahay musnad lianna musadad waa min shuyuukhi lbukhaariy haddana wuxuu sheegay weliba inuu asaga u waramay waqaala lii aniga wuxuu igu yiri wa ayb marka meesha waxaa garana marka mucallaq inuunan ahayn ayb wa qaala lii musadadun qaala xadahanaa muctamirun qaala samictu abii qaala ra'aytu calaa anasin anas baan waxaan ku arkay burnusan asfara burnus jaallo ah oo min khazin ka samaysan khazi marka waxaa la yidhahda diibaajka xariirta mideeda adag ama waxaa la yidhaahdaa wa asluhu min wabari l arnab bakaylaha dhogortiisa laga sameeyo oo wa yuqaalu lidakari l arnab bakaylaha labkiisa waxaa la yidhaahdaa khuzaz biwasni cumar ayb marka dhar marka dhogortaas bakaylaha laga sameeyey qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rajula qaala yaa rasuula allah maa yalbasu lmuxrimu min athiyaab ninka xajka ama cumrada xarmanaya muxuu labisanayaa oo dharka ka mid ah qaala rasuulu llahi sal ly salama laa talbasu lqumusa laa yalbasu waa soo marnay laa talbasuu ha labisanina alqumusa qameysyada wala alcamaa'ima cimaamadaha wala saraawiilaati saraawiisha wala lbaraanisina ha labisanina maxalu shaahidka meesha muxrimku hadduuna labisanaynin fii gayri lixraam dhar la labisan karaa wala alkhifaafa ilaa axadun laa yajidu naclayni falyalbas khufayni waliyaqdachumaa asfala min alkacbayn walaa talbasuu min athiyaabi shayئan masahu zacfaraanu wala alwarsu xadiidka intiisa kale waa soo marnay ayb halkan marka wuxuu yidhi waqad kariha bacdu salafi lubsa alburnusi salafka qaarkood waxay kahdeen burnuskaas in la labisto liannahu kaana min libaasi ruhbaan waxay yidhaahdeen waa dharka nasaarada wadaadadooda waa baadariyaalka dharkooda baadaryaalkaa labisto saa darteed inaan la labisanin waqad su'ila maalikun canhu imaam maaligaa la su'aalay faqaala laa ba'sa bihi imaam maalik wuxuu yidhi dhib ma leh qiila waxaa lagu yidhi fa inahu min labuusi nasaaraa waa dharka kirishtaanka la yidhi nasaarada qaala waxa uu yidhi kaana yulbasu haahunaa meeshaan waa lagawaa lagu labisa jiray yuu yidhi dharkaas yani madiinuu ka wadaa wa qaala cabdullaahi bnu abi bakrin maa kaana axadun min alquraa'i ilaa lahu burnus cabdullahi bnu abi bakrna wuxuu yidhi nin quraa'da ka mida culummada nin culummada ka mida ma jirin ilaa burnus uu labisan jiray markaas meeshaas maxaa ka caddaaday marka dhar oo nasaarada khaas ku aman ma aha marka waa dhar nasaaraduna ay labistaan dadkan kalena ay labistaan wey dharku hadduu sidaasoo kale yahay marka man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ma la dhihi kara ayb oo xadiidka inta loo deliishado ma noqonayo qalad dabcan ayb وأkرج الطبراني من xadيiثi أbي qرصاfة qاaل kasaنيi رasuل اللhi صلى اه عل سلم brنuسa xadiiثuu keenay nbiga brنus buu ii labisay faqاala اlbshu labiso ayuu igu yidhi وفيi سندihi man laa يcرف xadiiku marka ضacfi baa ku jiro وlacلa man karihahu أkhذa بcmuumi xadيiثi عaliyi رaفchu إyاakم وlabوسa الرهbاn waxaa laga yaabaa xadiidka cali inuu qaatay dadka yacnii kahday fa inahu man tasayaa bihim ow tashabbaha falaysa minii ninkii nasaarada baadaryaalkaas isku shabaho iga mid maaha aniga akhrajahu طabaraaniyu bisanadin laa ba'sa bihi laakiin hadda waa wixii iyagu ay la gaar noqdaan waay markaas laakiin wixii iyaga iyo dad kaleba ay qaataan ayaga aan shicaar u ahayn waa la labiso karaa xataa hadduu wuxuu keeni doonaa ayaga hadduu shicaar u ahaayo waqti dabadeed shicaarkaas ou baaba'ay waa ka alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman uu banaanaana baabu saraawiili saraawiishii labisashadeeda caddaynteediibuu u baab yahay asaraawiil waa jamcu sirwaal waa kelima cajamiya weeyaan kutubtan qawaamiistana marka ay sharxayaan waxay ka macneeyaan inay kelima cajamiya tahay oo aan aynan carabi ahayn iyo yacnii asalkeedu say tahay malayansarif iyo munsarif wixii ay tahay mudakar miya mu'anaf miya qaababkaasay uga hadlaan aad uma macneeyaan anu kolley inta aan arkay kutubaha yacnii qawaamiista ah ma sii macneeyaanoo sifadiisa iyo qaabku u yaalla iyo ma arkin aniga ayb laakiin culummada waxay yidhaahdaan sirwaalku yacni waawaa kelima cajamiya weliba carabtaa siinkaas u akhrisaye acaajimtu ayagu shirwaal ay yidhaahdaan shirwaal shirwaal bishiin ayb waana midka yacni reer baadiyaha shaam iyo reer baadiyaha ciraaq iyo ay xirtaan carabta yacnii reer baadiyaha riifka iyo baadiyaha joogaan shaam iyo iyo meeshan layidhaha ciraaq iyo ilaa iyo dhulkan kurdiga surweel laga qaato oo hoosna u yaryar lugaha wuxuu ka yahay tubo waa ka yaryahay ee meeshan dhexda ah ee cawrada iyo ku aadanna aadu uga wenyahay aada uga wen yahay xijaaj iyo dhulkaas haddii aad yacni qofkii tegey ama waqtiyada xajkaoo kale qofka meelahaas taga wuu ku arkaa dharkaas ayagoo dharkaas ku labisan kurdidaa weliba u badan iyo qaar carabta ka midoo meelahaas reer shaam iyo meelahaas marka hoosta aadu uga wenyahay dhankan oo jilbaha ilaa iyo xudunta inta u dhaxayso waa aadu uga wenyahay ayb lugta lugaha hoosena waa wuxuu ka yahay yacni aadu waa ciriiri ayuu ka yahay oo marka kaasay marka waxaa la yidhaahdaa waaqiciisu sidaas ayb baabu saraawiili saraawiishaas marka xukunka ku soo arooray in la labisto caddaynteediibuu u baab yahay ayb midkan hadda dadka haalibka ka ah isaga markaa sarwaalkaas ma ahanaa la yidhahda sarwaalkan dadka hadda haalibka ka ah oo innaga aan sarwaal u naqaano isaga marka yacnii wax gadaal ka yimid oo faranjiga iyo waxyaabahaas aan la imaadeen oo dadka muslimiinta qabla alfiranji ma aynan aqoonin laakiin hadda adduunyada dhan uu ku faafay muslim iyo gaalaba waa wataan marka kaas isaga waxaa la yidhaha albantaloon haddaad kelmaddaas marka aad geliso meelaha wax laga baaray haddaad gelisid wuxuu kuu soo bixinaa magacaas meeshuu ka yimid qofkii bilaabay waxyaabahaas ka sheekayna marka googleka haddaad bantaloon aad gelisid wuu kuu soo bixina marka kolley tacaariifkaas iyo kan saasay ku kala bedelan yihin ayb qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaanu can camrin can jaabir bni zayd wa huwa abu shacthaa can ibni cabbaasin can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man lam yajid izaaran wasguntii qofkaan helaynin falyalbas saraawiila saraawiil ha labisto xajka marka la joogo ninkii mara hoose waayo surwaal ha labisto midkaan aan sheegayno dhexda ka weyn waaqiciisu saas waayaa la yidhi ayb laakiin qawaamiistu ma inta aan arkay qawaamiistan carabiga ma sii sharxaan aada uma sharxaan ayb waman lam yajid naclayni laba kobood qofkaan helaynin falyalbas khufayni laba khuf ha labisto xadiidkanuu marka uga kaaftoomay xadiid kalena waa jirtaa oo hadda bukhaari shuruudiisa aan ahayn oo wuxuu yidhi ibnu xajar wasaxa anahu sala allahu calayhi wasalama ishtaraa rijla saraawiila min suweyd bni qays akhrajahu larbaca nebigu inuu gatay waa yaa ansaxday buu leeyahy laakiin ma labisanin dee nebigu cabad iyo dheeldheel wax iskagama gadanaye labiskiisu inuu bannaan yahaa laga qaadanaa marka mar haddii nebigu gatay haa qaala ibnu lqayim fi lhadyi ishtaraa sala allahu calayhi wasalam asaraawiila waaldaahiru annahu inama ishtaraahu liyalbasahu waxau gatay inuu labisto uma qaala waruwiya fii xadiidin annahu labisa saraawiila wa kaanuu yalbasuunahu fii zamanihi wa biidnihi qultu watu'khadu adilatu dalika kullihi adilatu dalika kulluhu mima dakartuhu yaa laga qaadanaa ayb wawaqaca fi lixyaa'i lilghazaaliy ana hamana ana athamana halaathatu daraahim laakiin afarta dirham yaa ku gatay baa la yidhi ayb baabkan marka libaaska sidiisa waxaad ogaataan libaaska manhiga ahee la reebay waxaa lagu xasriyaa imaa licaynihi in loo reebay waxaa licaynihi loo reebay marka xariirta iyo kale ragga laga reebay imaa in loo reebay ziil acaajim yacni dhar gaalada shicaar u noqday inuu yahay dharka sidaasoo kalena muslimku inuu qaato ma bannaana wixii iyaga shicaar u noqdo gaalada bas waala sidaasna marka waa loo reebaa libaaska qaarkiis qaarna yacni waxaa lagu reebaa sifo dharkaas ku jirto ayb ama hadda isbaalkii iyo wixii aan soo maraynay habkaas in loo labista gaar ahaan iyada waa la reebay mid kalena waxaa weeyaan lishuhrati ayaa loo reebay shuhra waxaa la yidhaahdaa indhaha dhan aday kusoo fiirinayo waa dhar kasta oo haddii aad xirato dadka ay ku fiirinayan ama qaalinimada inuu xad dhaafay ama liidnaanta labadaba libaasu shuhra ayaa la yidhaahdaa marka shuhrada lama ogola xariirta lama ogola dharka gaalada gaarka oo aho shicaarka ayaga u noqda lama ogola waxyaabahaasa marka laga yaa ku soo noqona wuuna keeni doonaa isagaa qaacidadaas iyo waxaa sheegi doona ibnu xajar raximahullah qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa juwayriyatu bnu asmaa can naaficin can cabdillaahi qaala qaama rajulun nin ayaa kacay faqaala yaa rasuula allah maa ta'murunaa an nalbasa maxaadna faraysaa inaan labisanno idaa axramnaa haddaan xarmanno faqaala laa talbasu alqamiisa waasaraawiila ha labisanina markaad muxrimiin tihiin fii gayri lixraam waa in la ogolyahay marka waalcamaa'ima waalbaraanisa waalkhifaafa ilaa an yakuuna rajulun laysa lahu naclaani falyalbas alkhufayni asfala min alkacbayni walaa talbasuu shayئa min athiyaabi masahu zacfaraanu walaa warsun baabun fi lcamaa'imi cimaamadihii caddaynteedii buu u baab yahay cimaamadana waxaa la yidhaha dharka madaxa loo labiso marada madaxa lagu duubo ama lagu duubo ama la saaro qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala samictu zuhriya qaala akhbaranii saalimun can abiihi can inabiyi sal ly slama qaal laa yalbasu lmuxrimu muxrimka ma labisanaya alqamiisa wala alcimaamata wala asaraawiila wala alburnusa wala alcimaamata waa marka maxalu shaahidka walaa thawban masahu zacfaraanu walaa warsun wala alkhufayni ila liman lam yajid innaclayni fain lam yajidhumaa falyaqdachumaa asfala min alkacbayn baabu taqanuci wejiga qofku inuu daboosho ataqanuc waxay tahay marada in wejiga lagu soo dado oo wejiga madaxii la daboolo wejiga intiisa badanna la daboolo taqanuc marka saasaa la yihahdaa qofkii maalan cimaamadan oo kale ayuu madaxii ku daboolayaa wejigiina qayba uga daboolaa saasoo kale u dhahayb ama wejigoo dhanuu ku daboolaa ama qaybuu ku daboolaya taqanuc wa qaala bnu cabaas kharaja anabiyu sal ll ly salam nabiga waa soo baxay wa calayhi cisaabatun maro uu madaxa ku duubay isagoo wato dasmaau oo madow dasmaa marka madowwa laakiin luqatan dasmaa waxaa weeyaan uu leeyahay ibnu xajar waddasmaau bimuhmalatayni walmad diddu nadiifa adasmaa waa marada diddu nadiifa waxay kasoo horjeedaa nadiif waxaa laga yaabaa marka yacni macnuhu inuu yahay madow un in laga wado madowgu dabcan marka waa kalar wasaqdu aynan qabso karin wqad yakunu dalika lownuha fi اlasli wayu'ayidhu anahu waqaca fii riwaayati ukhraa cisaabatun sawdaa waa kaas riwaayadaas aaba caddaynayso yani maro madow ayuu madaxa ku duubay wa calayhi cisaabatun dasmaa wa qaala anasun anas waxauu yidhi casaba anabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu ku duubay calaa ra'sihi madaxiisa xaashiyata burdin go daraftiisa yacnii go hareerihiisa ayuu ku duubay madaxiisa ayb qaala xadaanaa marka taqanucii xadiidkan u keeni doonaa ayb qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusaa qaala akhbaranaa hishaamu can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaisha radia allaahu canha qaalat haajara naasun ila alxabasha dad ayaa waxay u hijroodeen xabasha min almuslimiina ka mid ah wa tajahaza abuu bakrin abuu bakr wou diyaargaroobay muhaajiran isagoo hijroonayo faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislika tartiibta aayarka fa innii arjuu waxaan rajaynayaa an yu'dana lii in la ii idmo hijro faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi awa tarjuuhu biabii anta ma rajaynaysaa aabbahay mid lagu furtaa tahay qaala nacam haah buu yidhi nebiga waa rajaynayaa in la ii idmo fa xabasa abuu bakrin abuu bakar wuxuu celiyey nafsahu nafsadiisa cala anabiyi sal ly salama nebigu u celiyey lisuxbatihi inuu raaco ou la saaxiibo darteed wa cala faraaxilatayni laba gaadi laba neefoo geela ama laba halaadna wuu calfiyeyoo aad buu u cayiliyeyoo cunto ayuu sii jiray calaf ayb kaanataa cindahu labadaas raaxilo oo agtiisa ahayd waraqa samuri ayuu ku calfiyey quraca ama geed yacni geedaha caleentooda arbacata ashhurin afar bilood afar bilood ayuu daajinaya si ay ugu baxaan labadooda qaala curwatu qaalat caaishatu fa baynaa naxnu yowman juluusun xilli annagu aan nahay kuwo fadhiyo aan fadhina fii beytinaa gurigeenna fii naxri dahiirati duhurka dhexdiisa yacnii waqtiga duhurka dhexbartankiisa fa qaala qaa'ilun ninbaa wuxuu yidhi liabii bakrin wuxuu ku yidhi haadaa rasuulu llahi sal ll ly slam waa kan rasuulkii muqbilan waa soo jeestay wuu soo socdaa mutaqannican isagoo marka mara madaxiisa iyo wejigiisaba kusoo daboolay maxalushaahidka marka meeshan waa mutaqannican marka taqanucu waa bannaan yahay qofka inuu marada ama cimaamadda ama go-a kore madaxiisa iyo wejigiisa qeyb ka mida inuu kusii daayo way bannaan tahay hadday duruufi u keento weliba fii saacatin saacad lam yakun ya'tiinaa fiiha saacad uuna noo imaan jirin ayuu yimid qaala abuu bakrin fidan laka biabifidan laka abii wa ummii yani mid la furtaad tahay oo lagu furto aabbahay iyo hooyaday wallaahi in jaaa bihi fii haadihi saacati lamrun wallaahi baan ku dhaartaye in jaaa maa jaaa bihi lama imaanin fii haadihi saacati saacaddan dhexdeeda la amrun ilaa amrun arrin unbaa keenayo la yimi marka in in laga dhiga bimacnaa maa la amrun laamka ku jirana bimacnaa ilaa waxaa kaloo bannaan in la yidhaha in mukhafafa min athaqiila in laga dhigo damiiru shani marka lagu qadaro oo la yidhaha inhu yani shanigu waxa uu yahay jaaa bihi fii haadihi saacati saacaddan waxaa la yimid oo halkan keenay la amrun arrinaa la yimid fa jaaa anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigii waa yimid fasta'dana waa idin dalbaday faadina lahu waa u idmay abuu bakar fadakhala waa soo galay faqaala xiina dakhala liabii bakrin markuu abuubakar u soo galay wuxuu yidhi akhrij man cindaka dadka agtaada joogo iska saar oo dir qaala inamaa hum ahluka ehelkaagii un wa biabii anta yaa rasuula allah qaala fa inii qad udina lii fi lkhuruuj laba gabdhoodoon aniga dhalay waa kuwaan waa un ehelkaagii ka mid yihiin waxbaa ka cabsanin ayb qaala fa inii qad udina lii fi lkhuruuj waxaa la ii idmay inaan baxo bixitaan qaala fasuxbatu suxba ayaan rabaa inaan ku raaco biabii anta yaa rasuula allah qaala nacam qaala fakhud biabii anta yaa rasuula allah ixdaa raaxilataya haatayni labadan gaadiid mid qaado faina nabiya qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yidhi bithamani lacagan ku qaadanaya ayb qaala fajahaznaahumaa waa diyaargaraynay labadoodii axafa aljahaazi diyaargarowkan ugu deg deg badan yacnii si deg deg ah ayaan u diyaargaraynay oo safarkoodii iyo howlahoodii aan ugu dhammaystirnay wa sanacnaa lahumaa sufratan fii jiraabin sufrad ayaan u samaynay jiraabku dhexdiis ah ayb faqadacat asmaau bintu abi bakrin qidcatan min nitaaqihaa asmaa binti abi bakar ayaa waxay gooysay gorgoradeeda ama marteeda qeyb ka mida ayay jartay fa awkat bihi ljiraaba jiraabkiibay ku xirtay walidaalika kaanat tusamaa daata nitaaq ayaa lagu naanaysi jiray uma laxiqa anabiyu sal l salam wa abuu bakrin bigaarin fii jabalin yuqaalu lahu thawr waxay aadeen markay haleeleen god buur dhexdiis ku yaallo yuqaalu lahu thawr leedahay famakata fiihi alaaa layaalin saddex habeen buu ku nagaaday yabiitu cindahumaa cabdullaahi bnu abi bakrin ayaa agtooda ku baryaayey wa huwa ghulaamun shaabun laqinun thaqifun isaguna uu yahay nin dhallinyaro ah oo yacnii aad u dhug badan aad wax u fahmayo wax u kasaayo fayarxalu min cindihimaa saxaran waa ka soo caraabayey agtooda wuxuu ka soo noqonayay xilli xilliga hiraabta oo aroorta hore ah fa yusbixu maca qurayshin bimakkata kabaa'itin waagu marka wuxuu ugu baryaayey quraysh dhexdeeda markaase waxay u malaynayaan nin xalay ayaga la baryeyba inuu yahay xadiidkan hijradou nagu soo maray sharax saas usii badan marar badanaa soo sharaxay kabaa'itin ayb falaa yasmacu amran yukaadaani bihi ilaa wacaahu maalinkiina magaaladou marka xooraamaa uu dhexgelaya waa socdaa ma maqlaaya arin lagu hagarsanaayo ilaa wacaahu waa soo qabanayo waa soo xifdinayo xataa yaatiyahumaa bikhabari daalika warkaas u keenayo marka xiina yakhtalitu adalaamu mugdigu marka uu isku darmo wa yarcaa calayhimaa caamiru bnu fuhayrata mawlaa abi bakrin ninkaana wuxuu ku raacayay agtooda minxatan min hanamin maalis ari ah fa yuriixuhu calayhimaa waa ku caraabinaya xataa tadhabu saacatu min alcishaai ilaa ay ka tagto fayabiitaani fii rislihimaa caanahoodaasay marka ku baryaayeen xataa yanciqa bihimaa caamiru bnu fuhayrata bikalasin ilaa uu xoolihii markaa ugu qayliyo ayb mugdi yafcalu dalika kula leylatin min tilka alayaali halaat saddexdaa habeenba sidaasuu caano ugu maali jiray maxalushaahidka marka meeshaas mutaqanican taas marka taqanuci inuu bannaan yahay halkan marka wuxuu leeyahay qaala alismaaciiliyu maa dukira min alcisaabati laa yadkulu fi taqanuc ahaarta hore labada aharee hore haddaad fiirisaan waxay sheegayaan cisaabo maro lagu duubayo madax marka cisaabo iyo maro wejiga lagu daboolay isku mid maaha faataqanucu taqdiyatu alra'si waalcisaabatu shaddu lkhirqati taqanucu waa madaxoo la daboolo cisaabaduna waa in mare lagu xiro calaa maa axaada bilcimaamati qultu aljaamicu baynahumaa wadcu shayin zaa'idin cala ara'si fowqa alcimaamati taqanuca iyo cisaabada waxaa kulminaayo shay cimaamada aan ahayn in madaxa lagu xiraayo ama hala saaro ama ha lagu xiro mas'ale muhiima halkan marka ka galaa wuxuu leeyahay wanaasaca bnu lqayim fii kitaabi alhadyi zaadulmacaadka ibnulqayim wuxuu ku dooday uu la dooday man istadalla bixadiidi taqanuci calaa mashruuciyati lubscalaa mashruuciyati lubsi taylasaan taylasaan marka waxaa la yidhaha maryo waaweyn oo madaxa iyo wejiga iyo kusoo madaxa ilaa wejiga ay kusoo raaricinayaan badanaa marka yahuuddaa xiro jirtay culimmadooda marka ibnulqayim wuxuu leeyahay taqanucaan nebigu sameeyey ma loo deliisho karo maryahaas daylasaanka in la xirto so intaas waa inta uu raba wa jazama biannahu sala allahu calayhi wasalama lam yalbas adaylasaan nebigu ma labisanin walaa axadu min asxaabihi uma calaa taqdiiri an yu'khada min ataqanuci haddii laga qaadanayo fainahu sala allahu calayhi wasalama lam yataqanac ila lixaajatin xataa haddii la yidhaha taqanucaana laga fahmaa tadaylus ayaa laga fahmaa haddii la dhaho nebigu xaaje iyo danu u sameeyey wayaruddu calayhi xadiidu anas kaana sala allahu calayhi wasalama yukhiru alqinaaca nebigu inuu taqanuca badsan jiray yaa la sheegay meesha taasaa radinaysa isaga waqad habata annahu qaala man tashabaha biqowmin fahuwa minhum kama taqadama xadiid kalena wuxuu ahaa dajaal markuu ka sheekeynaya nebiga sal ll ly salam yatbacuhu alyahuudu wa calayhim atayaalisatu yahuud ayaa raacayso ayagoo go-o maryahoodii wato huwan ayb marka yahuud inuu dhar u yahay sooma cadda marka marka daylasaanku in la xirto ma bannaano ujeeda markaasuu ibnu xajar yidhi wa inamaa yasluxu alistidlaalu biqisati alyahuud fi lwaqti aladii takuunu tayaalisatu min shicaarihim markaan yacnii istidlaalkan oo yahuudda waxuu wax anfacaa ama uu suubanaanayaa waqtiga maryahaa dayaalisada ah shicaar uu yahuudda u yahay lama qaada kara dabcan markaas waqad irtafaca dalika fi hadihi alasmina haddii waqtigii hore yahuuddu uu shicaar u ahaa hadda maahan buu leeyahy sidaan ayb sooma arkaysa waqad irtafaca dalika fi hadihi alasmina fasaara daakhilan fi cumuumi almubaax waxyaabaha bannaanuu soo gelaa waqad dakarahu bnu cabdisalaam fi amila ciz bn cabdisalaam wuxuu ku sheegay fi amhilati albidcati almubaaxati wqad yasiiru min shacaa'iri qowmi fayasiiru tarkuhu min alikhlaali bilmuru'ati kama nabaha calayhi alfuqahaa ana shaya qad yakunu jaarixan liqowmi wa tarkuhu bilcagsi marka xataa waxay yihahdeen qaarkood faqiiha iyo ninka iska caamiga ah iyo oo kale dhar mid ku habbooneyn mid ku habboonaa jiri karo muhiimku marka waxay tahay daylasaan haddii yahuuddu oo waqti u ahay shicaar hadda shicaar uma aho shicaarkaas waa kor noqday mar haddii uu kor noqdana xukunkii ibaaxow ou imaana marka ibnulqayimna wuxuu ka doodayaa taqanucaas nebigu uu sameeyey inuu nebigu daylasaan xirtay macnaheeda maahan baablmifari koofi bereedkii caddayntiisiibu u baab yahay in la labisto xukunkaas ayb mikfar waxaa la yidhaha koofida adag ee warmaha iyo leebka iyo fallaaraha iyo layskaga dhigo ayb mikfarkaas marka labisashadiisa caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadatanaa abulwaliid wa huwa hishaamu bnu cabdilmalik altayaalisiyu qal xadaثna malik can الزhriyi can anasi radi اllah canh ana الnabiya slى اllahu عalayh waslama dakla caama اlfatxi sanadkii maka la furtay wuxuu galay maka wa calaa ra'sihi اlmikfar isagoo madaxiisa ay ugu jirto koofi bereedkaas waxaa laga qaadanaya marka koofiyahan helmadka ah ama koofi bereedka in la labiso karo marka dagaal lagu jira iyo haddii duruufi ay keento inay bannaan tahay arrintaasna aynan ka hor imaanaynin tawakulka oo rasuulka sal ll ly salam asbaabtana waa qaada jiray allana waa tala saara jiray oo marka qofku maahan inuu bannaanka isdhiga maaha tawakulku marka nebigu dagaalkiina waa galaa asbaabtii uu ku badbaadi lahaayna waa qaada jiray ayb macnahaasuu marka halkan u keenay xadiidkanna waa soo marnay bacdi alculamaana inay dhaheen xadiidkan tafarada bihi maalikun ibnu xajarna duruq badan inuu u keenay waa soo aragnay halkan marka wuxuu sheegay ibnu bataal awal ibnulcarabi iyaa aada ugu dooday xadiidkan inuunan ahayn mima tafarada bihi malik halkan fiiri kitaabka wadakara bnu baaalin haahunaa ana bacda almutacasifiina ankara calaa malikin qowlahu fi hada alxadiid wa calaa ra'sihi almikfar wa anahu tafarada bihi qaala wlmaxfuudu anahu dakla makkata wa calayhi cimaamaة sawdaa ay yiraahdeen uma ajaaba ibnu badaal marka waa ka jawaaba wuxuu yihi can dacwa tafarudi anahu wajada fi kitaabi xadiidi الzuhriyi tasniifi الnasaa-iyi hada alxadiida min riwaayaة اlأwsaaciyi can الzuhriyi mila ma rawaahu maaliku wuxuu leeyahay tasniif nasaa-i oo xadiidka zuhri ah ee xadiidkan welibaa kan ayuu wuxuu ku sheegay min riwaayati alawsaaciyi can izuhriyi mila maa rawaahu maalik yani wuxuu leeyahy awsaaci baa raacay ayaa mutaabiceeye maalik awsaaci ayaa mutaabiceeye maaligu leeyahay wa can alxadiidi alaakhari bianahu dakala wa calaa ra'sihi lmikfar wa can ilxadiidi alaakhari iyo xadiidka kale biannahu dakala wa calaa ra'sihi almikfar wa kaanat alcimaamatu asawdaau fowqa almikfari marka qaarkan dhahaya iyagu cimaamad madoobow nebigu la galay maka markuu galaayay waxba uma xirnayna cimaamad madow baa madax u saarnayd waxay yidhaahdeen cimaamada madow ayuu kasii koreeyey mikfarka cimaamada madow yacni mikfarkay kasii koreysay koofi bireedkuu xirtay cimaamad madow ka dul xirtay waa tafarudana baabu lburuudi waalxibari waashamlati baabu bayaani xukmi lubsi lburuudi alburuud waa jamcu burdatin waa go-a waalxibari xibar waxaa weeyaan marka maryo yaman laga keeni jiray washamlati iyo go-a annaga waxa dhanba go' iyo maro unbay noo yihiin laakiin ayagu furuuq yaryaray u samaynayaan jawhari oo kale fi saxaax wuxuu leeyahay buruud jamcu burdatin kisaaun aswadu waa maro madow murabbacun oo afargees ah fiihi sikarun yaraan ayaa ku sugan talbasuhu alacraab reer baadiyaha labistaan ya fiihi siar waa suwar waa taxriif fiihi siar ah sax ayb buruud marka waa taasa go-yaalka shanleyda camal iska waay maxaa la dhihi jira shanleyda go-yaalka horo shanleyda shanley go-yaal shanley soo ma jiri jiri murabbac maya iyaga fargees may murabbac may ahaayeen ya rag ma xero jirin mah ma garanabaftahana waa jiri jira sax waay dayib xibarna waa dharkaas yeman iyo meelahaas ka imaan jiray jamcu xibaratin weeyaan dayib jawhari wuxuu leeyahay xibarada biwasni cinaba weeyaan burdun yamaanin oo yacni xardhan xoogaa ayb wa qaala khabaabun shakownaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigan u cabannay wa huwa mutawasidun isagoo barkimaysan oo ku xusulaysan burdatahu go-iisi maradiisa qaala xadatanaa ismaaciil bnu cabdillaahi wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa can anas bni malikin qaal kuntu amshii maca rasuuli illahi sal ly salam nabiga ayaan la soconayay wa calayhi burdun najraaniyun isagoo mara najraan loo nisbeeyey wato haliidu alxaashiyati geesaheedu ay adag tahay darfaha ka adag fa adrakahu acraabiyun nin reer baadiyaha soo haleelay soo gaaray fajabadahu biridaa'ihi go-iisii buu ku jiiday jabdatan jiidid shadiidatan adag xataa nadartu ilaa aan fiiriyey ilaa safxati caatiqi rasuuli illahi sal ly salam nebiga garabkiisa dhinaciisa garabka korkiisa ilaa aan arkay qad aharad inay saamaysay bihaa iyada xaashiyat lburdi qad aharat bihaa xaashiyatu lburdi qad aharat xaashiyatu lburdi bihaa inay ku saamaysay min shiddati jabdatihi jiididiisa darnaanteeda uma qaala yaa muxamadu muxamadow mur lii min maali illaahi aladii cindaka ii amar buu yidhi maalka alle ee adiga agtaada ahaada faltafata wuu milicsaday ileyhi rasuulu llahi sal ly salam nebigaa milicsaday uma daxika waa qoslay nebiga uma amara lahu bicaطaa'in wax in la siiyo u amray wax in la siiyo ayuu nebigu amray waxay ku tusay marka hada yadullu calaa xusni khuluqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga dabeecad wanaagiisa asoo iska socdo ayaa nin reer baadiye go-iisa kusoo dhegaya go-i marka dhinacyadiisu waa kakan yihiin markaasuu ku jiidayaa qoortiisa go-i waa saamayna maalkii ilaahay ee adigu alla uu kuu dhiibay nasiib uu leeyahay reer baadiyuhu qallafsanaan iyo adadayga iyagu ma yaqaanaan rasuul waxa uu leeyahay alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa anzala allaahu calaa rasuulihi haddana iyagoo muslimiina xataa weli waxnbaa ku dambeeya man badaa jafaa qofkii reer baadiye noqdo waa qallalaan qallayl iyo naxariis la-aan iyo hadalka oo uuna la gambanin iyo waxyaabahaas ay ka yaqaanaan ayb sidaanu marka u yeelahay qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa yacquub bnu cabdiraxmaan can abi xaazimin can sahli bni sacdin qaal jaءat imra'at biburdatin naag ayaa go' la timid qaala sahlun hal tadruuna ma lburdatu burdadu waxay tahay ma garanaysaan qaala nacam uu yidhahaa hiya shamlatu waa go'a mansuujun fii xaashiyatihaa darfaheeda la tolay qaalat yaa rasuul allah waxay tiri rasuul allow innii aniga nasajtu haadihi biyadii maradan gacantaydan ku tolay aksuukahaa inaan yacni waa ku marshinayaa ama liaksuwakahaa inaan ku marshiyo adiga kasaa laba mafcuulay qaadataa soo maaha marka laga hadlaa laba mafcuuloo weliba asalkoodii hore mubtada iyo khabar aan ahaa jirin bay nasbiyaan baabu kasaa iyo baabu sa'ala ayaa la yidhaha marka kasaa labadii mafcuul marka midna waa ka midna waa haadaas ayb kaafkaas waa damiir mafcuul awal haadana mafcuul haani ayb kii marka wuxuu soo hormariyey akhaska ahaa alakhas lianna almukhaataba akhasu min algaa'ib waqadim ilakhasa fi itisaali waqadiman maa shi'ta fi infisaali marka midkii mukhaaabkii ayuu soo hormariyey yani aksuukahaa aksuukahaa waa ku labisayaa inaan ku marshiyo adiga aksuuka adiga inaan ku marshiyo haa marada aan ku marshiyo fa akhadahaa rasuulu llahi sal l salama nabiga wou qaatay muxtaajan ilayha isagoo u baahan maradaas fakharaja ilaynaa waa noo soo baxay wa inahaa la isaaruhu iyadoo ay tahay macawistiisa yacni marada uu hoos ka wato iyadoo ay tahay buu noo soo baxay maradii waa soo labistay nebiga fa jassahaa rajulun min alqowm nin dadka ka mida ayaa maradii gacanta ku taabtay fa qaala yaa rasuul allah wuxuu yihi rasuul allow uksuniihaa imarshi uksuniihaa maradaan aniga imarshi uksuniihaa iyadana laba mafcuul labadii mafcuul ah midna waa ya-da midna waa haada ya-da waa mutakalim waalmutakallimu akhasu ayb uksuniihaa imarshi yacni maradan isii qaala nacam buu yidhi haa waa ku siinaya fajalasa maa shaa allaahu intii alla doono ayuu fadhiyey fi lmajlisi meeshii fadhiga makaanu fadhigii uma rajaca waa laabtay fatawaahaa waa usoo duuduubay nebiga uma arsala biha ilayhi waa usoo diray oo waa siiyey faqaala lahu lqowmu dadkii waxay ku yidhaahdeen maa axsanta ma hagaajinin niihow adiga sa'altahaa iyaahu nebigii ayaad su'aashay sa'altahaa waad su'aashay maradii iyaahu nebigaad su-aashay sa'ala iyadan laba mafcuulay qaadataa ayb markaase wuxuu ka dhigay waa munfasil iskuma qabanin labadii muttasil kama wada dhigin ayb maadaama labaduba ay haa'ib iska yihiin fasligu waa bannaan yahay waqad yubiixu lgaybu fiihi waslan haa'ibnimadu waxay bannaynaya wasli waa tanaa marka mihaalkeefasli fasli bay bannaynasa'altahaa iyaahu waad su'aashay maradii baad nebiga su'aashay waqad carafta waadna garatay annahu laa yaruddu saa'ilan saa'il inuunan nebiga celinin qof wax ka baryey ama wax weydiistay nebiga inuunan celinayninna waa ogeyd faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay sa'altuhaa waan weydiiyey ilaa litakuuna kafanii wallaahi maa sa'altuhaa ma aanan su'aalin maradaas ilaa litakuuna inay ahaato maayo wax kale uma weydiinin kafanii karfanteyda yowma amuutu maalinta aan dhimanayo qaala sahlun fakaanat kafanahu karfantiisii bay noqotay maradaas yani inuu nebiga barakaysto oo dhar nebigu xirtay korkiisa nebiga taabtay inuu asaga karfan ka dhigto ayb marka qofka karfan waa diyaarsa kara karfantiis inuu diyaarsa karo dhiba kuma jiraan ayb qaala xadaanaa marka maxalu shaahidku waxay tahay nebigu sal ll ly salam inuu maradaas labistay burdada alburuud baabu lburuudi qala xadaثna abulyaman qala akhbarana شhucayb can الzuhriyi qala xadaثnii sacيid bn الmusayb ana aba hurayrata radi allah cnhu qaal samictu rasuula اllahi slى اllah عalyh waslm yquul ydkl اljanata jannada waxaa gelaya min ummatii xaal ay ummadeyda ka mid yihiin zumrat jamaaco hiya sabcuuna alfan toddobaatan kun tudiicu wujuuhuhum wejiyadoodu way ifaysaa idaa'at alqamar ay idaa'atan ifitaan ka idaa'ati alqamar dayaxa ifitaankiisa oo kale faqaama cukaashat bnu muxsan ayaa kacaya lasadiyu yarfacu namiratan calayhi isagoo kor yeelayo kor u qaadayo go oo watay xalshaadka meeshan qaala wuxuu yidhi udcu llaaha lii yaa rasuul allah rasuul allah alla ii bari udcu llaaha alla bari lii aniga ii bari yaa rasuul allah an yajcalanii minhum inuu alla iga yeelo kuwaas qaala waxa uu yidhi allaahumma ajcalhu minhum ilaahu ka yeel uma qaama rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ah kacay faqaala yaa rasuula allah udcu llaaha an yajcalanii minhum faqaala rasuulu llaahi sabaqa ka cukaashatu xadiidka maxalushaahidkiisa meeshaas ayb qaala xadaana abulyamaan qala xadaanii qala xadaana cmr bnu caasim qala xadaana hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiy can anasi qaal qultu lahu ayu hiyaabi kana axaba ila nabiy sal l slam dharkee oo nebiga loogu jacayl badnaa agtiisa qaala alxibaratu xibarada dharkaas maryahaas yeman laga keeno xardhan waxoogaa yani xarar yani calaamado iyo wax un leh ayb diilnimo iyo waxaas leh qaala xadaanii cabdullahi bn abi laswad qaala xadaanaa mucaadu wa huwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaanii abi can qataadata can anas bni maliki radia allahu canhu qaal kaana axabu hiyaabi ila nabiy sal l salam nebiga dharkan loogu jacayl badanya agtiisu wuxuu ahaa an yalbasaha inuu labisto alxibarata xibarada qala xadaana abulyamaan qala akhbarana shucaybun can الzuhriyi qala akhbaranii abu salamta bnu cabdiraxman bni cawf ana caaishata radia allahu canha zawja nabiy sal slam akhbarathu ana rasuula اllahi sal l slama xiina twufiya nebiga markii la oofsaday sujiya waxaa lagu daboolay biburdin xibaratin nebiga marada karfan looga dhigaayo ilaahay u dooraayo oo muslimiintu ay u doorayaan waa dhar ou jeclaa un marka kulli wixii uu u tarjamayo dhan wuxuu u keenay uu keenay axaadiistooda wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed